saakay oo taarikhda afar iyo tobankii bisha labaiyo tobnaad laba kun iyo toddoba iyo tobanka oo ka mid ahayd maalmaha diyaargarowga dabaaldegga disembar isu diyaareen ciidanka booliiska oo ku soo beegan labaatanka disembar bishaan labaatankeeda maalinta arbacada soo socota ah diyaargarowga iyagoo ku jiro oo wakti indarabaalla ay ku jiraan jaani waxay haysteen wakti ay quraac cunayay ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay buushash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay ninkaas wuxuu dhex maray dhar u eg dharka booliiska ayuu gashnay ciidanka way iska mashquulsanaayeen quraacay cunaayeen ciidankii meesha ayagoo tiro kooban oo ciidanoo meel taagneed isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay arrintaas ayadaa ma aha arrin ah maarata wax la filawey ma aha ciidanka booliiska soomaaliya shaqooyin badan ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar weyn ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada difaaca cadowna waa laga filinaya inay waxaan wax ka daran bay ay sameeyaan runtii marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday siddeed iyo toban xubnood oo ciidanka booliis ka mid ahayd shan iyo toban kalena waa dhaawac